Kitaabkii Barorashadii Yeremyah Barorashada Yeremyah cutubka koowaad magaaladii dadku ka buuxay sidee bay keligeed u fadhiisataa sidee bay carmal oo kale u noqotay tii qurumaha dhexdooda ku weynayd oo dalalka gobolladooda amiiraad ku ahayd sidee bay adoon u noqotay haweenkii aad bay u oydaa oo ilmadeediina labannaday kaga taal kuwii jeclaa oo dhan iyadu kama haysato mid u qalbi qabowjiye saaxiibbadeedii oo dhammu way wada khiyaaneeyeen oo waxay noqdeen cadawayaasheedii quruunta yahuudda ah maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay dhibkeedii iyo addoonsigeedii weynaa aawadood qurumahay dhex degan tahay oo innaba nasasho ma hesho silciyeyaasheedii oo dhammu waxay soo gaadheen iyadoo cariiri ku dhex jirta jidadkii siyoon way baroortaan maxaa yeelay ninna iidaha uma yimaado irdaheedii oo dhammu waa cidla wadaaddadeeduna way wada taahaan hablaheedana bikradaha ahuna way dhibaataysan yihiin oo iyada qudheedana dhib qaraar baa haya kuwii cariirin jiray madax bay noqdeen cadawayaasheediina way barwaaqoobeen waayo rabbigu wuxuu iyada u dhibay xadgudubyadeedii badnaa aawadood carruurteediina maxaabiis ahaan bay cadowgoodii u hor socdeen oo magaaladii siyoon quruxdeedii oo dhammuna way ka dhammaatay amiiradeedii waxay noqdeen sidii deero daaq weyday oo waxay tageen iyagoo aan intaal ku lahayn kan eeryanaayo hortiis yeruusalaam wakhtiga ay dhib iyo wareeg ku jirto ayay waxay soo xasuusataa waxyaalihii wanaagsanaa oo ay waagii hore haysatay oo dhan markii dadkeedu gacanta cadowga ku dhacay oo aan ninna caawiyin ayaa cadowayaashu iyada arkeen oo baaba'eedana way ku majaajiloodeen yeruusalaam aad iyo aad bay u dambaabtay oo sidaas daraaddeed sida wax wasaq ah ayaa loo xoodhay intii sharfi jirtay oo dhammu way quursadaan maxaa yeelay waxay arkeen cawradeedii hubaal way tahdaa wayna sii jeesataa nijaasteedii waxay ku tiil googaradaheeda kamana ay fiirsan ugu dambaysteeda haddaba sidaas daraaddeed si aad loola yaabay ayay u dhacday oo mid u qalbi qaboojiyana ma ay lahayn rabbiyow bal dhibkayga fiiri waayo cadowgii wuu isweyneeyey cadowgu wuxuu gacanta ku fidiyey waxyaalaheedii wanaagsanaa oo dhan waayo iyadu way aragtay in qurumihii ay meesheedii quduuska ahayd galeen kuwaasoo aad amartay inayan ururkaagan gelin dadkeeda oo dhammu way taahaan oo kiis bay doondoonaan waxyaalahoodii wanaagsanaa cuntay siisteen si ay nafta uga ceshadaan rabbiyow bal eeg oo ka fiirso waayo waxaan noqday wax la nacay miyaydan dan iga lahayn kuwiinna i ag marayow bal eega oo fiiriya hadday jirto murug murugtayda la mid ah ee laygu riday oo uu rabbigu igu dhibay maalintii ay caradiisa kululu timid xagga sare ayuu lafahayga uga soo daayay dab iyaga ka xoog badnaaday cagahayga ayuu shabag u kala bixiyey oo dib buu ii celiyey maalintii oo dhan cidla buu iga dhigay wuuna i taaggebiyey xarqoodkii xadgudubyadayda gacantiisa xidhay way isku xidhan yihiin oo qortay ii saaran yihiin xooggaygu yareeyey sayidku wuxuu igu riday gacmihii kuwa aanan iska difaaci karin raggaygii xoogga badnaa oo dhan sayidku dhexdayduu ku tuuray wuxuu igu yeedhay shir inuu barbaaradayda burburiyo gabadhii bikradda ahayd ee qulunta yahuudda ah sayidku wuxuu ugu tuntay sidii macsaro kamri waxyaalahan daraaddood ayaan la ooyayaa oo indhahayga ilmaha ka daadanaysa maxaa yeelay kii i qalbi qaboojin lahaa oo naftayda u raaxayn lahaa waa iga fog yahay carruurtaydii way cidloobeen maxaa yeelay cadowgii baa iga adkaaday siyoon gacmahay horsataa mase jiro mid u qalbi qaboojiyo rabbigu wuxuu amray in kuwa dadka yacquub ku wareegsan ay cadawayaashooda noqdaan yeruusalaamna waxay dhexdooda ku tahay sidii wax wasaq ah rabbigu waa xaq waayo amarkiisan ku caasiyoobay dadyowga oo dhammow imaqla waan idin baryaaye oo bal mulugtayda fiiriya hablahaygii bigradaha ahaa iyo barbaarradaydii maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay waxaan u yeedhay kuwii i jeclaa laakiinse waa ii khiyaaneeyeen wadaadadaydii iyo duqowdaydiiba magaalada dhexdeeda ayay ku nafbaxeen intay doondoonayeen cunto ay nafta ku ceshadaan rabbiyow bal ii eeg waayo cariiri baan ku jiraa uurkaa i gubanaya qalbigayguna wuu igu dhex rogman yahay waayo aad baan u caasiyoobay dibadda seef baa iigu gablamisa gurigana geeri baa ii joogta inaan taahayo waa la maqlay ninnase ima qalbi qaboojiyo cadawayaashaydii oo dhammu dhibaatadaydii way maqleen oo inaad saas iigu samaysay way ku faraxsan yihiin waad keeni doontaa maalintii aad ka hadashay oo iyaguna sidaydoo kaley noqon doonaan xumaantooda oo dhammu hortaada ha timaaddo oo iyaga ku samee wixii aad cadgudubyadayda aawadood igu samaysay oo dhan waayo taahaygu waa badan yahay oo qalbigaygiina wuu itaal darnaaday baruurashadii yeremiyax cutubka labaad sayidku sidee buu xanaaqiisa magaalada siyoon daruur ugu daboolay qurixdii dadka israa'iilna samaduu ka soo tuudhay oo dhulku ku soo xoodhay oo maalintii caradiisa meeshuu cagaha dhigan jiray sooma uu xasuusan sayidku wuxuu liqay rugihii dadka yacquub oo dhan umana uu tudhin wuxuu caradiisii ku dumiyey qalcadihii dadka yahuudda ah oo dhulku ku soo xoodhay iyagii oo boqortooyadii iyo amiiradeediiba nijaas buu ku tiriyey wuxuu caradiisii kulelayd ku gooyey geeskii dadka israa'iil oo dhan oo gacantiisii midigna wuu ka soo ceshaday cadowga hortiisii dadka yacquubna wuxuu u gubay sidii dab ololaya oo baabi'iya waxa hareerihiisa yaal oo dhan wuxuu qaansadiisii u xootay sidii cadow oo kale oo gacantiisii midigna wuu u taagay sidii nacab oo kale oo wixii isha u roonaa ayuu wada laayay oontaambuugii magaalada siyoonna caradiisuu ugu soo daadiyey sidii dab oo kale sayidku wuxuu noqday sidii cadow oo kale oo dadka israa'iilna wuu liqay daarahoodii waaweynaana wuu wada liqay oo qalcadahoodiina wuu wada burburiyey oo dalka yahuudahna wuxuu ku badiyey baroor iyo oohin taambuuggiisii wuxuu u dumiyey sidii waab beer ku yaal oo meeshii shirkiisana wuu baabi'iyey rabbigu wuxuu ka dhigay in siyoon lagu dhex iloobo iiddii iyo sabtidiiba oo dhirifkii caradiisa ayuu ku quursaday boqorkii wadaadkiiba sayidku wuu xoodhay meeshiisii allabadhiga oo meeshiisii quduuska ahaydna wuu karhay derbiyadii daaraheeda waaweynaa gacanta cadowga buu u geliyey oo gurigii rabbigana way ku dhex qayliyeen sidii maalin iid ah rabbigu wuu u qasdiyey inuu baabi'iyo derbigii magaalada siyoon xarig buu ku kala fidiyey oo gacantiisina kama celin baabi'inteedii wuxuu ka dhigay dhufays iyo derbi inay baroortaan oo dhammaantoodna way wada jilceen irdaheedii dhulkay ku tiimbadeen oo khataaradeediina wuu wada burburiyey oo jajabiyey boqorkeedii iyo amiiradeediiba waxay dhex joogaan quruumaha sharcigiina innaba ma jiro oo nebiyadeediina xagga rabbiga waxba loogama muujin odayaashii magaalada siyoon iyagoo aamusan ayay dhulka fadhiyaan boor bay madaxa ku shubteen oo waxay guntadeen joonyado bikradihii yeruusalaam madaxay dhulka ku foororiyeen indhahaygii ilmahay la gudheen uurkuna waa i gubanayaa oo aad baan u caloolxumahay waayo waxaa la baabi'iyey dadkaygii maxaa yeelay carruurtii iyo naasanuugyadiiba jidadka magaalada bay ku itaaldarnaadaan waxay hooyooyinkood ku yidhaahdaan mee xarruurkii iyo qamrigii iyagoo jidadka magaalada ku itaaldaran sida dad dhaawac ah oo kale markii ay naftoodu kaga baxayso laabta hooyooyinkood magaalada yeruusalaamey maxaan kuu marag furaa maxaanse ku ekaysiiyaa magaalada siyooney bal maxaan kala mid dhigaa si aan kugu qalbi qaboojiyo waayo jabkaagu wuxuu u weyn yahay sida badda oo kale bal yaa ku bogsin kara nebiyadaadii waxay arkeen waxyaalo aan waxtar lahayn oo doqonnimo ah oo xumaantaadina daahasoo kama ay qaadin si maxaabiistaadii lagugu soo celiyo laakiinse waxay ku arkeen waxyaalo aan waxtar lahayn oo ku leexiya waxaa agmara oo dhammu way kugu sacbiyaan wayna ku fooriyeeyaan oo ay madaxa ku lulaan magaalada yerusalem oo waxay isku yidhaahdaan tanu ma magaaladii la odhan jiray kaamilnimada quruxda iyo farxadda dunida oo dhamba cadaawayaashaadii oo dhammu afkay kugu kala qaadeen intay foodhiyaan oo ilkow jiriqsadaan ayay waxay yidhaahdaan waannu liqnay sida xaqiiqada ah tanu waa maalintii aannu sugaynay waannu helnay oo waannu adhagnay rabbigu wuu sameeyey wixii uu ku talagalay oo eraygiisii uu waagii hore amrayna wuu oofiyey wuu dumiyey umana uu tudhin oo wuxuu ka dhigay in cadowgu kugu rayreeyo oo geeskii cadawayaashaadana kor buu u taagay qalbigoodii sayidku ugu qayliyey derbiga magaalada siyoonow habeen iyo maalinba ilmadaadu ha u qulqusho sida webi oo kale nafsaddaada nasasho ha siin oo yaan ishaadu joogsan sara joogso oo habeenkii gelinkiisa hore qayli qalbigaaga sida biyo oo kale sayidka hortiisa ugu daadi gacmaha xaggiisa ugu hoorso carruurtaada yaryar naftooda aawadeed kuwaasoo jid kasta rukunkiisa gaajo ugu itaal daran rabbiyow bal eeg oo ka fiirso kan aad waxaan ku samaysay naaguhuma inay midhaha maxalkooda oo ah carruurtii ay kolkoliyeen cunaanba wadaadkiiyo nebiga ma in meesha quduuska ah ee sayidka lagu dilaabaa yar iyo weyn baa dhulkay jiifaan jidadka dhexdooda hablahaygii iyo barbaarradaydiiba seef baa lagu laayay waxay iiga laysay maalintii carradaada waad gowracday oo uma aadan turin sidii maalin ciid ah oo kale ayaad dhinac kasta igaga xidhay kuwii aan ka cabsan jiray oo maalinta carrada rabbiga midnama baxsan mana harin kuwii aan kolkooliyey oo aan koriyey cadowgaygaa baabiyey baroorashada yeremyah cutubka saddexaad anigu waxaan ahay ninkii arkay dhibaatadii ay ushii carradiisa keentay wuu ii hoggaamiyey oo iigu dhex socodsiiyey god cur aan iftiin lahayn sida xaqiiqada ah maalintii oo dhan ayuu mar kasta gacantiisa iigu sii jeediyaa jidhkaygii iyo harraggaygiiba wuu gaboojiyey laafahaygiina wuu jejebiyey wax buu iigu wareejiyey oo wuxuu igu hadheereeyey qaraar iyo dhib wuxuu iga dhigay inaan meelo godcur ah dego sidii kuwii waagii hore dhintay derbi buu igu wareejiyey si aan u bixi karin silsilladadaydiina mid culus buu ka dhigay oo weliba markaan dhawaaqo oo aan caawimaad u qayshadoona baryadayda wuu diidaa jidadkaygii wuxuu ku owday dhagaxyo la qodhay oo wadiiqooyinkaygiina wuu qalloociyey wuxuu igu noqday sidii oorso ii gabanayso iyo sidii libaax meelo qarsoon iigu dhuumanaya jidadkaygii wuu iga leexiyey oo cadcad buu iiga kala jaray cillab buuna iga dhigay khaansadiisii wuu xootay oo wuxuu iga dhigay golibarkii fallaadha isagu wuxuu ka dhigay fallaadhihii gabowyihiisu inay kelyahayga galaan waxaan dadkaygii oo dhan u noqday wax la quursado oo maalintii oo dhanna gabaygooda way igu halqabsadaan wuxuu iga buuxiyey qaraar dacar buuna igu dhargiyey ilkahaygii dhagaxyo qururux ah ayuu ku jejabiyey oo dambas buu igu daboolay naftaydii nabad waad ka fogaysay oo barwaaqaiyo wanaag waan iloobay waxaan is idhi xooggaygii iyo rajadaydiiba xagga rabbiga way ka baaba'een xusuuso dhibkaygii iyo wareeggaygii iyo dacartii iyo xameetidii naftaydu iyagay weli soo xasuusataa oo ceeb bay la fororsatay tan uun baan garwaaqsan ahay sidaas daraaddeed rajaan leeyahay rabbiga naxariistiisa aawadeed ayaan laynoo baabbi'in maxaa yeelay raxmaddiisu ma dhammaato subax walba way cusub yihiin daacadnimadaaduna way weyn tahay naftaydu waxay tidhaahdaa rabbigu waa qaybtaydii sidaas daraaddeed isagan rajo ku qabi doona rabbigu waa u roon yahay kuwa isaga rajo ka suga iyo naftii isaga doondoontaba waxaa wanaagsan in badbaadinta rabbiga rajo iyo aamusnaan lagu sugo waxaa wanaagsan in nin xarqodka qaato intuu dhallinyar yahay keligiis ha fadhiisto isagoo aamusan maxaa yeelay isagaa kor saaray afkiisa ciidda ha daro waxaa suurtowda inay rajo jirto dhabankiisa ha u dhiibo mid dharbaaxa oo cay ha ka dhergo waayo sayidku ilaa weligiis ma uu sii turi doono maxaa yeelay inkastoo uu murugeeyo haddana weli wuu ugu nixi doonaa naxariistiisa badnaanteeda aawadeed waayo isagu bini'aadmiga kas uma dhibo umana murugeeyo in maxaabista dunida oo dhan cagaa hoostooda lagu burburiyo iyo in dadka xaqiisa laga leexiyo ilaaha sare hortiisa iyo in nin gartiisa laga qallawciyo sayidku raalli kama aha waa kee kan wax odhanayo oo ay noqdaan sayidkoo aan amrin kan ugu sarreeya afkiisa soo kama soo baxaan belaayo iyo wanaagba bal baxaa nin noolu u cabtaa maxaase nin ciqaabta dembigiisa ugu cabtaa jidadkeenna aynu baadhno oo aynu tijaabinno oo aynu mar kale rabbiga u soo noqonno qalbigeenna iyo gacmaheenna ayna kor u taagno ilaaha samooyinka ku jira annagu waannu xadgudubnay un waannu caasiyownay oo adiguna nama aad saamixin caro baad isku dabooshay waanadna eryatay waadna dishay oo noomana aadan turin daruud baad isku dabooshay si aan baryoonna kugu soo gudbin waxaad dadyowga dhexdooda naga dhigtay uskag iyo wax la nacay cadawayaashayadii oo dhammu afkayna u kala qaadeen waxaa noo yimid cabsi iyo yamays iyo halligaad iyo baabbi'in indhahayga waxaa ka daata durdurro ilmo ah waana baabbi'inta dadkayga aawadeed indhahaygu haddii goorba way qubtaan oo innaba ma joogsadaan ilamaa rabbigu hoos soo fiiriyo oo uu samada ka soo eego indhahayga waa ii murugeeyeen gabdhaha magaaladayda oo dhan daraaddood kuwii cadawayaashayda sabab la'aan u ahaa ayaa ii ugaadhsaday sida shimbir loo ugaadhsado oo kale waxay bohol iigu rideen si ay naftayda iiga qaadaan oo dhagax bay igu soo kor tuureen madaxaygii biyaha ku kor daatay oo waxaan is idhi waad gooday rabbiyow anigoo godka ugu dheer ku dhex jiro ayaan magacaaga ku baryootamay codkaygii waad maqashay baldhegtaada ha ka xidhin neebsashadayda iyo baryadayda maalintii aan ku baryay ayaad ii soo dhowaatay oo waxaad igu tidhi ha cabsan sayidow naftayda dacwooyinkeeda waad ii qaaday waadnay madax furatay rabbiyow gardarradii laygu hayay waad aragtay ee igarsoor aarsashadoodii oo dhan iyo wixii ay igu fikireen oo dhanba waad wada aragtay rabbiyow waad maqashay caaydoodii oo dhan iyo wixii ay igu fikireen oo dhan iyo wixii kuwa igu kacay buushimahoodii lahaayeen iyo wixii ay maalintii oo dhan ii qasdiyeenba bal eeg markay fadhiyaan iyo markay taagan yihiinba waxaan ahay waxay ka gabyaan rabbiyow waxaad iyaga siin doontaa abaalgud waafaqsan shuqullada gacmahooda indhala'aanta qalbiga waad siin doontaa inkaartaadana korkooda waad ka yeeli doontaa caro baad ku eryan doontaa oo samadaada hoosteeda iyagaad ka baabbayn doontaa baroorashadii yeremiya cutubka afaraad dahabkii sidee buu u dhalaalbeelay dahabkii ugu wada safiyeysnaase sidee buu u beddelmay dhagxaantii meesha quduuska ahna waxaa lagu daadshay rukunka jid kasta wiilashii siyoon ee qaaliga ahaa oo dahabka saafiga ah la mid ahaa sidee baa loogu tiriyey dheryo dhooba ah oo uu dherisameeyuhu gacmaha ku sameeyey oo kale xataa dawacooyinku naasahay soo bixiyaan oo dhallankooda waa inuujiyaan laakiinse dadkaygu way u naxariis darnaadeen sida gorayada cidlada joogta caananuuga carrabkiisu wuxuu dabxanaga ugu dhagaa oon daraaddiis carruurta yaryaruna kibis bay baryaan laakiin siciiduna uma goyso kuwii cunto macaan cuni jiray jidadkay ku baaba'aan kuwii dharka cas ku soo kodhayna meesha digaday ku dhegaan ciqaabta xumaanta dadkaygu way ka sii weyn tahay ciqaabtii dembigii sodom taasoo daqiiqad qudha lagu afgembiyey iyadoo aan ciduuna farsarin kuweedii ahaa nadiir ilaah loo soocay barafka cad way ka sii dahirsanaayeen oo caanahana way ka sii caddaayeen oo jidkooduna murjanta cas wuu ka sii gududna oo midabkooduna wuxuu ahaa sidii safayr oo kale jahoodu dhuxul wuu ka sii madow yahay oo markay jidadka marayaan lama garto xaraggoodii lafuhu ku dhegaa oo waa angegay oo wuxuu noqday sidii qodhi oo kale kuwa seefta lagu laayo waa ka roon yihiin kuwa gaajada u leeda waayo kuwanu way catubaan oo abaar bay u bakhtiyayaan iyagoo midhihii beeraha waayey naagihii raximka ahaa gacmahoodu waxay kariyeen carruurtoodii oo waxay iyagu u noqdeen cuntadoodii markii la baabi'iyey dadkayga rabbigu caaradiisu buu sii daayey oo hanaaqiisa kulula wuu daadiyey siyoona dab buu ka dhex shiday oo asaaskeedii wuu baabi'yey boqorrada dhulka iyo dadka dunida deggan oo dhammuba ma ay rumaysteen in cadowga iyo nacabku ay irdaha yerusalem geli doonaan sababteeduna waxay ahayd dembiyadii nebiyadeeda iyo xumaantooyinkii wadaaddadeeda kuwaasoo dhexdeeda dhiiggii kuwa xaqa ah ku daadshay sidii iyagoo indhala ayay jidadka iska daba wareegaan oo dhiig bay ku nijaasaysan yihiin sidaas daraaddeed dharkooda lama taaban karo waxaa iyaga lagu qayliyey war taga nijaas yahay taga taga oo hana taabanina markay carareen oo ay iska daba wareegeen ayaa qurumaha waxaa laga dhex yidhi iyagu halkan innaba sii degganaan maayaan rabbigu caradiisuu ku kala firdhiyey oo mar dambe fiiro u lahaan maayo wadaaddadii lama sharfin oo odayaashina looma nixin intanu waxtar la'aan caawimaad u fiirinaynay ee indhihiinna daaleen quruntii aannu fiirinaynay waxay ahayd quruun aan na badbaadin karin wayna raadraadiyaan oo jidadkayagana ma mari karno ugu dambaystayadii way soo dhowaatay cimrigiyagii wuu dhammaaday waayo ugu dambaystayadii way timid kuwiina eryanayay gorgorka samada way ka sii dheereeyeen waxaynagu eryadeen buudhaha dushooda oo cidlada dhexdeeda waynoogu gabbadeen kii sankayaga neefta u ahaa oo ahaa kii rabbiguu subkay ayaa godadkoodii lagu qabtay kaasoo aannu nidhi qurumaha dhexdooda ayaannu hooskiisa ku sii degganaanaynaa reer edoom oo dalka cuus degganow farax oo reyree koobku adigu ku soo gudbi doonaa waanaad sakhraami doontaa oo waad isqaawin doontaa magaalada siyooney ciqaabtii xumaantaadu way dhammaatay isagu innaba mar dambe maxaabiis ahaan kuu kaxaysan maayo reer edomow xumaantaada wuu soo ciqaabi doonaa oo dembiyadaadana daahuu ka qaadi doonaa baroorashadii yeremyax cutubka shanaad rabbiyow bal xusuuso wixii nagu soo degay ka fiirso oo bal eeg caydiina lagu caayay dhaxalkiyagii waxaa helay shisheeyayaal guryahayagina waxaa iska qaatay ajnebiyo waxaannu nahay agoommo aabbayaal ma lihin oo hooyooyinkayana carmalay noqdeen biyahayagii lacag baannu ku cabnay oo qoryahayagina waana laga yiibiyey kuwiina eryanayna wayna gaadheen waannu daallannahay oo nasasho ma lihin waxaannu gacanta u dhiibannay masriyiinta iyo reer cashuur si aannu kibis uga dheregno aabbayaashayo waa dembaabeen mana joogaan oo annaga xumaantooyinkoodii xambaaranay addoommaa noo taliya oo mid gacantooda naga samata bixiyaana ma jiro waxaannu kibistayada ku helnaa naftayadu aan biimayno waana seefta cidlada aawadeed xaraggayagii wuxuu u madoobaaday sidii foorno oo kale waana kuleelkii abaarta daraaddiis naagihii siyoon dhexdeeda lagu kufsaday hablihii bikradaha ahaana magaalooyinka dalka yahuuda ah waa lagu kufsaday amiiradii gacmahooda lagu daldalay oo odayaashina lama sharfin barbaaradii dhagaxshiidkay qaadeen oo carruurtiina rarkii qoryaha bay la kufeen odayaashii iridday ka joogsadeen oo barbaaradiina muusikadoodii farahay ka qaadeen farxaddii qalbigiyagay ka dhammaatay oo ciyaartiiyadiina baroorashay u rogmatay taajkii madaxayagu ka dhacay annaga iska hoognay waayo waannu dambaabnay taas darteed qalbigiyagu wuu itaaldarnaaday oo waxyaalahaas aawadoodna indhahayagii way aragdarnaayeen maxaa yeele buursiyon waa cidlowday oo dawacooyin baa ku dul socda rabbiyow weligaaba sida boqor baad u fadhidaa oo carshigaaguna ab ka ab buu waaraa haddaba bal maxaad weligaaba noo ilowdaa oo maxaad wakhti dheer noo dayrisaa rabbiyow xaggaaga noo soo celi oo waannu soo noqon doonnaa maalmahayagana sida kuwii hore oo kale nooga dhig laakiinse dhammaantayoba waadna diidday oo aad baad noogu carootay